بسم الله الرحمن الرحيم baaqa gebagabada sharcilmiyadka sideedaad ee magaalada qarno sanadka kun saddex boqol soddon iyo laba hijiriya oo ku beegan laba kun iyo kow iyo toban mahad idilkeed allah ayaa iskale nabadgelyo iyo ammaanna ha ahaata nabigeeni maxamed ahaa heladiisii asxaabtiisii atbaacdoodii iyo intii waraa ku raacratay iyo qiyaamaha dushooda aamiin kuna rudniyaadkan socday laga soo bilaabo saddexdii bishan ilaa sideedda bishan oo caawa ah islamarkaana ay culimmadu ku qaadaadhigeen mawaadiic aad loogu baahi qabay ayaa waxaa culimmada u muuqatay inay gulaanafka kulankan ka soo saaraan bayaan bacdu ko waxaan dadweynaha soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ilaahay ka cabsadaan una toobad keenaan meel walba oo ay joogaan koox koox iyo kerkeri intaba labo waxaan dhammaan bulshaweynka soomaaliyeed madax iyo shacabka ugu baaqaynaa inay ku dhaqmaan shareecada islaamka kana dhigtaan xeelka ay isku maamulaan kuna kala baxaan beeraha diriraya namber saddex waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dhiigga xurmada leh ee xaqdarada ku daadanaya gaar ahaan dagaalada u dhexeeya beeraha walaalaha ah sida kuwa ku dagaalamaya deegaanada karkaar bari galkacyo bacdweyne iyo dhagtuur dhinacyada siyaasada soomaaliya isku haya afar waxaan caddaynaynaa xaaraamnimada dhiigga muslimiinta ee xaqdarada lagu daadinayo iyo waajibnimada joojintiisa annagoo ugu baaqayna garabyada isku haya siyaasadda soomaaliya inay khilaaskooda si nabadgelyo iyo wadahadala ku xalliyaan shariicadana u gardhiigtaan alla wuxuu qur-aanka ku leeyahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayrun wa axsanu ta'wiila annagu xasuulin xasuusinaynaa in diinta danta iyo dalkuba ka dhaxeeyaan ayna badbaadiyaan hambada u hadhay ummadda soomaaliyeed ee dal dad iyo dunyaba leh culimada iyo ducaada lix waxaan ugu baaqaynaa culimada ku xeeldheer aqoonta diinta iyo ducaadda inay u midoobaan si alla kacabsi lehna u gutaan silka ilaahay ka saaray bayaaninta xaqa iyo faafintiisa bulshadana u tilmaamaan dariiqa badbaadadooda adduun iyo aakhiro annagoo ku adkaynayna inay isu taagaan xalinta mushkiladda soomaaliyeed ee raastay muxaadaraadka toddoba waxaan dadweynaha soomaaliyeed u cadaynaynaa xaaraamnimada wax walba oo malka dooriya sida qaadka khamriga xashiishka iyo wixii la mid ah annagoo ugu baaqaynaa dadka ku istaroobay maandooriyeyaashaas inay ilaahay uga toobad keenaan iskana daayaan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa maamulada dalka ka dhisan in ay mamnuucaanka ganacsiga isticmaalka muqaadaraadka ay diid u xarintay dilalka qorshaysan sideed waxaan ka digaynaa dilalka qorshaysan ee lagu shirqoolayo amniga iyo xasiloonida bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah annagoo caddaynaynaa in uusan dhaqan islaam ahayn ilaahayna aanan loogu dhowaan dilka qof muslim ah oo aanan mutaysan in la dilo dadka falkaas ku lugtaleena waxaan xasuusinaynaa waxaan xasuusinaynaa inay iman doonto maalin rabbil cusub laysu taagi doono cidlaynta dalka sagaal waxaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqaynaa in aysan dalka cidlaynin taasoo ah sida cadowgoodu u rabo annagoo u caddaynaynaa in aysan bannaanayn in laga tago dhulka islaamka loona dhoofo dhulalka gaalada iyadoo aysan jirin baahi arrintaa qasbaysa waxaa kale waan xasuusinaynaa dadka sababta u ah in bulshadu ka dhacdo dalka gaalada magarsato in aakhiro la weydiin doono dayaca ka dhasha barakicinta ummadda xaaruufinta deegaanka iyo xirmaysiga dhulka toban waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka xaaruufinaya ee dhuxulaysanaya dhirtii dadkii dunyaba ku dhaqnaayeen inay arrintaa ku ka waansoodaan ilaahayna uga baqaan nabadguurinta geyiga annagoo u caddaynayna inay xaaraan tahay aysanna bannaanayn in si gaar ah welibana xadaaf ah loogu takrifalo wax dadka ka dhaxeeya waxaan sidoo kale u caddaynaynaa dadka xirmaysanaya dhulka daaqa leh ee dadka u dhaxeeya in ay yihiin dad daalimiin ah oo xoraya xaq aysan lahayn gurmadka baara koob iyo toban waxaan ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyo dadka ilaahay ku galladaystay maalka inay u gurmadaan waraarahooda soomaaliyeed ee abaaraha baahay nugureeyeen ee ka soo baxay deegaanadii ay ku dhaqaayeen kadib markay xoolihii dhaafeen gaar ahaan deegaanada aanan helin roobabkii guga sida bari iyo bakool labiyo toban shucuurka muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa inay walaalahooda soomaaliyeed la soo gaaraan gurmad isugu isugu jira mid muuqda iyo mid mooral ah iyagoo ugu suraya tixgelinayana walaalnimada diineed ee ilaahay ka dhexaysiiyey iyaga iyo shacabka soomaaliyeed ee dabargo-a halista u ah kelinta waddooyinka saddex iyo toban waxaan caddaynaynaa inaysan bannaanayn in jidka ama waddada marinka ah ee ummadda ka dhexaysa la xirto sida in deegaan laga dhigto in dhagxaan jidgooyaa la dhigo iyo in bullaacado suuli laga qoto iyo wixii la mid ah macaasida iyo fuxshiga faafaya afar iyo toban waxaan bulshada uga digaynaa dhaqamada xirfun ee aan diinta diin ahaan iyo damiir ahaan bannaanayn sida daawashada filimada riwaayadaha wadasocodka wiilasha iyo gabdhaha isqabin iyo wixii la mid ah arrimahaas oo sababaya calayhi axsaabeyda shan iyo toban waxaan shacabka uga digaynaa in ay ku dhacaan dabiinada hay-adaha kasoo duulay ku soo duulay akhlaaqda iyo dhaqanka suuban ee soojireenka masaalixda caamka ee bulshada lix iyo toban waxaan ugu baaqaynaa bulshada maamul iyo shacaba inay iska kaashadaan daryeelidda iyo u adeegidda masaalixda iyo wadaagga ku yihiin ee lafdhabarka u ah nolosha bani aadamka sida amniga nadaafada wadooyinka goobaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii lamid ah gebagabo waxaan ilaahay ka sugaynaa inuu ummadda soomaaliyeed ka towbad aqbalo kana dulqaado dhibaatooyinka dabada dheeraaday ee nagaadiyey isaga ayaa waxalba awoodee culimada saxiixa bayaankan waxaa ugu horreeya sheekh cabdulqaadir nuur faarax doctor bashiir axmed salaad doctor axmed xaaji cabdiraxmaan sheekh cabdinaasir xaaji axmed sheekh xasan maxamed ibraahim sheekh shucayb xaaji nuur aniga ayaan idiin akriyey oo ahaa gabana qorani maxamed wajazakum allahu khayra